habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo sabti ah bisha febraayana waa koob iyo toban sannadka laba kun toddoba-iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo boggeenna v o e somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelannay guddoomiyaha bankiga soomaaliya
waqtigan hadda ah waxaan u annagu u fasiranay iyadoo doorashooyinkii hadda iyo maogtahay hadday rabto in kastaba ha noqotee maogtahay xoogaha saamaynta ay wax ku leedahay laakiin saamaynta kaleeto oo weyn waxay noqotay dadkii oo wuxuu dowlad cusubbaa timi dowladda cusbeed marka dadkii waxay tabanayaan isbeddel baa jiraya oo dadku aad bay meesha ugu farxeen
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii martida mikrofoonka oo london inooga imanaysa madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay dastuurka inuu ku dhaqmo xildhibaanaduna waxay u baahan yihiin dastuurka inay ku dhaqmaan shacabka iyo dadka kaleo korjoogtadaana waxaa loo baahan yahay in ninkan maadaama hadda uu rajo shacabka u muujiyey oo niyadda soo dhistay in fursad la siiyo haddii ninkii la yidhaha waa lagu doortay waa in fursad la siiyo oo ra-iiswasaaruhu rabana keeno
barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu dhowaan soo rogi doono amare kale oo cusub oo ka dhan ah qaxootiga kadib markii ay maxkamad federaali ah diiday amarkiisii hore ee ahaa inaysan maraykanka soo geli karin qaxootiga iyo muwaadiniinta toddoba waddan oo muslim ah si ku meel gaar ah trump ayaa sheegay in amarkan cusub uu ku dhawaaqi doono isniinta ama talaadada haddii uu maamulkiisa go'aansado inuu sii wado tallaabooyinkan ka dhanka ah qaxootiga dhanka kalena madaxa howlwadeenka aqalka cad rensi bribers ayaa sheegay inay qorsheynayaan sidii ay raacfaan uga qaadan lahaayeen go'aankii maxkamadda raacfaanka ee san francisco kaasoo ay ku joojisay amarka ka dhanka ah qaxootiga ee madaxweyne trump maraykanka ayaa is-hortaagay magacaabista ay qaramada midoobay u magacowday ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda falastiin inuu noqdo ergeyga qaramada midoobay ee dalka liibiya xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gatres ayaa khamiistii u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu ka dhigayo salaam fayaad madaxa howlgalka siyaasadda qaramada midoobay ee liibiya salaam fayaad oo afar iyo lixdan jir ah ayaa ra-iisul wasaare ka soo noqday falastiin intii u dhexaysay labada kun iyo toddobadii iyo labada kun iyo saddex iyo tobankii waana dhaqaalayahan wax ku soo bartay dalalka galbeedka laakiin safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobay niki hale ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in maraykanku uu ka xumaaday magacaabista fayaad maraykanka ayaa ka mida dalal tiro yar oo aanan aqoonsanayn jiritaanka dowladda falastiin
ugu yaraan toddoba ruux ayaa ku geeriyootay qaar kale oo badanna dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii qof naftiis hore ah uu baabuur bam lagu soo xidhay ku qarxiyey gobolka helman ee koonfurta dalka afghanistan weerarka ayaa ka dhacay meel u dhow banki ku yaala magaalada lashkaar gah oo caasimad u ah gobolka helman waxaana bartilmaameedku uu ahaa baabuur kolonyo ah oo ay la socdeen ciidamada qalabka sida ee dalka afghanistan sida uu v o edu u sheegay sarkaal ka tirsan dowladda kooxda taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka afhayeen u hadlay taalibaan ayaa sheegay in ay weerarkaasi la beegsadeen saraakiil ka tirsan militariga dadka ku dhaawacmay weerarka oo gaaraya koob iyo labaatan ruux ayaa waxaa la dhigay cisbitaalada magaalada
mucaaradka siiriya oo taageero ka helaya ciidamada turkiga ayaa dib u riixay maleeshiyaadka isis ee gacanta ku haya magaalada albaab ee waqooyiga kaga beegan xalab sida ay goobjoogayaashu sheegayaan xarunta la socodka xuquuqda aadanaha ee fariisinka kuleh magaalada london ayaa sheegtay in mucaaradka oo magaalada gudaha ugu sii socda ay la wareegeen gacanku haynta isbitaal halkaasi ku yaala xaruntu waxay intaasi ku dartay in ciidamada turkiga iyo mucaaradka ay xulafada la yihiin oo qaaday duulaan ay ugu magacdareen gaashaanka furaad in ay galeen dacalka galbeed ee magaalada albaab iyagoo gacanta ku dhigay xaafado dhowra magaalada ayaa go'doon ku jirtay tan iyo isniintii lasoo dhaafay xoogaga dagaalka kula jira isis ayaa aroortii khamiistii qabsaday qaybaha waqooyi ee magaaladaasi tan iyo xilligaasina waxaa aaggaasi ka soconayay iska hor imaadyo qaraar isis ayaa qabsaday magaalada albaab labada kun iyo afar iyo tobankii xilligaasoo ay la wareegeen qaybo badan oo ka tirsan dalalka ciraaq iyo siiriya turkiguna waxa uu howlgallada milatari ee khilaafada islaamiga ah looga sifaynayo siiriya bilaabay bishii ogost
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku bilowno dhaqaalayahanada soomaalida ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha cusub ay saameyn ku yeelatay inuu xoogaa xoogoobo shilinka soomaaliga marka lagu sarrifayo lacagaha qalaad qaarkood sida doolarka maraykanka shilin soomaaliga ayaa labadii maalmood ee u dambeysay lagu sarrifayay lix iyo toban kun oo shilin soomaali ah halkii doolar halka uu horey uga ahaa ilaa iyo laba iyo labaatan kun oo doolar halkii doolar dhinaca kalena guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya bashiir ciise cali ayaa ka hadlay waxa sababa isbeddelkaasi haruun macruuf ayuu ugu warramay xaaladda lacagaha soomaalida iyo shaqada bankiga ee xilligan
mar hadda laga joogo sanad iyo adigu siyaabo laba sano ku dhow dhow baa jareeda caanka ah oo oo ingiriiska oo layihahdo economist ba waxay soo qortay maqaal ay ku leedahay shilinkii xooga badnaa taytalkiisa uu yahay markii si la yaab la la akriyey maqaalkii wuxuu macnihii wuxuu noqday shilinkii soomaaliga ahaa buu noqday waxa ay sheegayaan markaasi waxay leeyihiin laba sababood baa shilinka soomaaliga ahaa inuu xoog leeyahay oo marmar weliba daniisku hoos u dhaco sabab u ah waxa weeye waa marka hore horta bankiga dhexe wax lacaga suuqa ma geliyo oo lacag haddii bankigu intuu daabaco suuqa u geliyo inflation bay abuur lahayd shilinkuna waa qiimo dhici lahaa midda labaadna waxay kuleeyihiin xawaaladaha iyo lacagaha dibadda ka yimaada xoog leh oo doolarka ah oo iyagii baa shuuqii baahidii doolarka loo baahnaa muxua cadilah oo oo oo simah oo ka dhiga inay baalans gareeyaan muddo fara badan buu saas ahaa markii xoo dhoofka xooluhu wanaagsan yahay markii lacag iyo deeq iyo dibadda laga helo mararkaas oo dhan waxa weeye doolarku shilinkii waa qiimihiisa kor u kaco oo doolarka qiimihiisa waa dhacaan dabcan waktigan hadda ah waxaan u anagu u fasiranay iyadoo doorashooyinkii hadda iyo moogtahay hadday rabto in kastaba ha noqotee moogtahay xoogaa saameynta ay wax ku leedahay laakiin saameynta kaleeto oo weyn waxay noqotay dadkii oo wuxuu dowlad cusub baa timi dowladii cusubeed marka dadkii waxay tabanayaan isbedel baa jiraya oo dadku aada bay meesha ugu farxeen oo waxay leeyihiin isbedel baa imaanaya oo xagga mogta dhaqaalaha iyo dowladnimada iyo waxaas iyo arrimahaas oo dhan baa moogtahay dadku ay iska dhaadhiciyeen dhinaca kaleetana waxaa muuqata inayan hadda ayan jirin dollar far badan oo suuqa dadku ay doonayaan ama ay waxoola badca ku keenayaanin ama waxsaas kaleeta ayamahaas kaleeto mararkaas kaleeto dowladdu dad dadweynuhu xoogaa waa ka fiirsadaa wixii ay samayn lahaayeen iyo siday wax yihiin iyo waxaas waa garta laakiin midda kaleeto waxay tahay doolarku hadha qiimihiisu ha dhaco oo shilinku qeyla ha noqdo laakiin suuq weynaha oo suuqa badcaddii tiil ma ma riqiisin oo cuntada iyo dhar iyo wixii suuqayay waayo qiimihii horetoo doolarka ahaa oo oo qaaliga ahaa baa lagu keenay marka arrintu waxa weeye waa arrin u baahan in xoogaa laga fiirsado oo hadda sabab degdeg ah oo sababo badan oo iskalgelay bay noqon kartaa laakiin midba xoogaa ay saameynta ay ku leedahay waayo waxaad wax yaree macnaysaa intaynaan qodobada kale u gudbin bal rajada laga qaba dowladdan dowladda ma waxaa laga filayaa maadaama horey farmaajo uu mushaaharka u bixin jiray shaqaalaha iyo ciidanka in doolar ay suuqa soo galo shaqaalaha iyo milatariga lacag la siiyo doorashaduna sidee bay saameyn ugu yeelatay bal wax yari faahfaahay doorashada horta waxay ahayd doo doorasho si fiican oo hufan sidii mar markii horetaba ay ahayd oo doorashadii tan tii ka horreysay ba ay ahayd si nabad badan oo asluub badan oo xasiloon baa moogta doorashadii hortan ay ku dhacday tanna sidii oo kaleeta bay ku dhacday soomaalida waxaad moodaa markaas nidaamka doorashada in si fiican maogtahay oo xurmo leh loo xurmeeyo oo loo fahmay baa muuqata halkaas waa wax wanaagsan markii muddo aynu kusoo jirnay dagaal sokeeye iyo maogtahay nidaam yari iyo waxyaalahaas lagu sii jiray waa isbedel fiican oo suntii lagu farxo markay dowladda cusub markay timaado saas o kale taa waxaa la filaya oo laleeyahay siiba ciidamada iyo dadweynaha iyo waxaas iyo magaalada mudaaharaadka meel kasta laga sameynayo iyo banaanbaxyada iyo waxa loo arkay dadku inay wax bishaaraysteen oo moogtahay ay ku farxeen oo isleeyihiin isbedel baa imaanaya isbedelkaasu markaas waxa weeye waxaa sideedaba markii isbedel dadku ay wax waxtabayaan waxaa jirta xoogaa abaar baa jiray dhibaatooyin baa jiray dhaqaale xumaa jirta xoolaha xoolaha dhoofkoodii waa iyo moogta oo inaga dhafdabari noo ahaa moogta waa xun yahay haddii la kuleeyahay webiyaashi waa qalaleen waxaas abaar baa jirta oo wadanka oo dhan waxyaalahaas oo dhan baa marka dadku moogtahay dhibaata hayse dhibaato tibahayay marka wuxuu isleeyahay isbedel kastaba armuu keeni karaa wax keeni karaa wanaag ah laakiin runtu waxay tahay wax badan oo dhibaatooyin ah baa moogtahay la laga bixi karaa inay moogtahay dadka ay ku safood leeyihiin wadanku wuxuu ku nool yahay xoolaha dhoofkoodu ku noolaa iyo beeraha wixii ka soo baxaa labadiiba waxaa la filaya wadayaashiina waa qalaleyihiin xoolihiina dhoof ma leh waa gartay marka bankiga soomaaliya lacag ma daabacdaan maxay tahay shaqada bankiga xilligan maxaad qabataan waxaanu qabanaa horta marka ugu horeysa bangi waxa uu qabto dhexe waxa ugu horeysa inuu horta moogtahay nidaamkii bangi dhexe inuu dhiso nidaamka bangi dhexe waxa weeye systemkiisa uu dowladda shaqa shaqada adduunka bangi uu qabto uu ku sameeyo waxa weye waa qaybuu leeyahay qaybihii dhaqaalaha maogtahay faaleynta hadda masalan ba sooma saarno ilaa hadda baa maogtahay waxaan bilaa bilownay ayaamaha kan in la yidhaahdo hala hala in hala daraasado iyo maogtahay suuq baaris iyo waxaas iyo hala sameeyo oo qeybtii dhaqaalaha la xoojiyo qaybihii xagga systemka xisaabaha iyo warfaafinta iyo waxa xogta bankiga shaqadiisa oo dhan ay xildhiga u ah in la lata la tayeeyo oo maogtahay oo oo si markii horta wuxuu ahaa wax gacan lagu sameeyo inta badan ee la yidhaahdo si i t adag oo moogtahay oo qiimo badan oo dhowr milyan oo dollar ku kacday oo bankiga adduunka uu maalgeliyey baa hadda moogtahay faraha lagu hayaayo oo bisha tan hadda dhammaanaysa bilowga ah moogtahay dhamaadkeeda moogta ay u dhaqan gelayaa moogtahay shaqadaas in la la hirgeliyo
gudoomiyaha bankiga soomaaliya bashiir ciise cali oo u warramayay wariyaha v o eda haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in qayb kale oo ka mid ah waraysigan oo ku saabsan in bankiga dhexe ee soomaaliya uu soo daabacayo lacag cusub iyo in kale waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda
waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka oo xiliyadan oo kale maalin walba ama fiidnimo walba oo sabti ah aad kala socotaan idaacadda v o a waxaa lana inoogu soo diyaariyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadli doonno guushii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo rajada ay ka qabaan dadka soomaaliyeed sida uu uga soo dhalaali karo iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudboon in xilligan soomaaliya ay horay u socoto barnaamijka waxaa marti ku ah cabdirashiid khaliif xaashi oo ah agaasimaha machadka heritage kusoo dhowo barnaamijka cabdirashiid waad mahadsantahay ridwan guushii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kadib waxaa dhashay dabaaldegyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba waxaanad moodaa in wax aada u weyn laga filanayo madaxweynaha cusub ma isleedahay wuu ka soo dhalaali karaa
runtii guusha madaxweyne farmaajo waxay ahayd guul runtii guulaystay oo si dee weyn baarlamaanku codka uu siiyey number aada u tira badan siiyey dadka soomaaliyeed oo meelo kala duwan jooga iyo noocyo kala duwan la hela ay rajooyin ka muujiyeen marka runtii ninkaas waa uun markiisi hore uu xilka ka tagayana waa la dad badan baa u mudaharaaday muqdisho oo hataa qaar baa dhintay haddana shalay waxaan ujeeda isagoo dhahaya shirka la qabanaya dadka ka codsanaya inay dabaaldega joojiyaan oo shaqooyinkooda ku laabtaan marka kalsooni weyn buu xambaarsaday buu xambaarsaday oo shacabkii uu rabay iyo baarlamaankii runtii hawshaas shacabku rabeen la qaatay marka wuxuu wataa taageero iyo mandate maaragtay iyo idan idan soomaalidu ay siiseen buu wataa taas waa xagga isaga shaksiyadiisa iyo iyo iyo maaragtay dee macnaha kalsoonida shacabka soomaaliga ay siiyeen waa gartay dhinaca kalena ridwaanow cilimadaha soomaaliya labaatan iyo shan sano dal macnaha tiimbanahayay weeye oo hoos u socday oo mashaakilo waaweyn ay haystaan oo kala duwan oo dagaalo leh oo maaragtay kala gudid iyo maaragtay kala fogaansho leh dhaqaale xumo leh corruption leh qaxooti iyo dhib ba- dhib badan baa jira marka hal qof dhibkaas ma bedeli karo laakiin shacab guus taagnaa oo niyad xumaa oo cadow uu ku miraq shaanleynhayay iyo maaragtay wada- wadamo ajnabiya iyo eh, siyaabo kala duwan dal u dhiba dhibaataysnaa baa niyadda usoo noqotay laakiin eh, eh, culeyskuna sidiisii wuu u jiraa oo mid walba goonidiisa in loo furdaamiyo u baahan yahay laakiin eh, kalsoonidaas hadda shacabkiisa uu ka haysto eh, waa dhici karta inuu direction siiyo ummadda soomaaliyeed inuu macnaha jid u furo oo dhawarsaan iyo saan iyo saan aan yeelno oo majahan sidaan ukala dhoqada uga bixino Mm, waa gartay Eh, ajaanibta soomaaliya weerarisayna waayahay waa dhici kartaa cabdirashiid inay- cabdirashiid waa mahadsantaa waa usoo noqonaynaa siyaasadda arrimaha dibadda laakiin sida aad tilmaantayba caqabadaha guud ahaan soomaaliya ka jira aad bay u badan yihiin midda hadda farmaajo uu wajihi doonana waa ay badan tahay xaqiiqda marka la eego Een, arrimaha amniga ayaa laga sugayaa inuu eh, wax ka qabto arrimaha cadaaladda xasilooni siyaasadeed ayuu dalka u baahan yahay dhaqaale xumo aad u fara badan ayaa jira duruufo kalena waa jiraan xilligan oo abaaruhu ay ka mid yihiin ahmiyad intee la eg ayuu siinayaa ayay kula tahay waxyaabaha hadda muhiimka ah ay ka mid yihiin tusaale ahaan arrinta abaaraha oo kale iyo sidii uu usoo dhisi lahaa xukuumad dadka soomaaliyeed ay ku qancaan waa sidaa sheegtay weeye eh, dee macnaha baahida iyo culeysyada iyo waajibaadka yaalla eh, waa tiro badan yihiin Eh, midda ugu horeysa aniga aan shaksiyan aaminsanahay waxa weeye eh, madaxweynaha soomaaliya eh, oo hadda uu maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu ku guuleystay eh, waa hormuudkii dadkan macnaha waa qofkii ugu maaragtay calan calankiibuu wadaa calan sidihii weeye laakiin shaqada oo dhan asaga uma taalo shaqada asaga u taalo ugu weyn waxa weeye inuu ra-iisul wasaare dalkan eh, iyo xukuumaddiisa maamula shaqada dastuurka boqol kiiba sagaashan eh, maamulka dalka oo howlaha hadda sheegtay oo abaaro leh oo amni leh oo dhinacyo badan leh eh, waxay eh, dastuurku wuxuu siiyey eh, xukuumadda oo macnaha ka tirsan golaha wasiirada ka kooban Mm.
ra-iisul wasaaraha iyo golahiisa wasiirada ka kooban sagaashan boqolkiiba shaqada ugu weyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu hortaalla ama waajibaadka ugu weyn oo maaragtay da- dastuurku siimahayo ama asaga hawsha ugu weyn oo hadda hortaalla waxaa weeye inuu q- soo qabto ra-iisul wasaare howlaha hadda aad tirisay iyo kuwa asagu sheegay waa gartay ee ee macnaha u bambixi kara oo xukuumad soo dhisi kara asaga lagama rabo shuqulintaas inuu qabto asaga waxaa laga rabaa inuu hogaamiye qaran noqdo waa gartay adduunka so- ummadda wuxuu ka soo dhameeyo dawladda tala siiyo shacabkan eh, jidbaysan oo maa energygooda si fiican meel fiican ku leexiyo laakiin shaqada maamulka dalkan waxaa le eh, xukuumadda uu hormuud ka yahay ra-iisul wasaare asagu marka eh, wuxuu u baahan yahay inuu ra-iisul wasaare shaqadaas u qabta shaqada isagoo hadda ka buuxda qalbigiisa oo shacabkuna ay ka sugayaan Mhm.
eh, dalkuna u baahan yahay ra-isul wasaarihii eh, iyo xukuumaddii qaban lahayd inuu soo dhiso waayahay waayahay laakiin asaga cabdirashiid lagama Een, rabo waayahay si loo gaaro in wax laga qabto dhibaatooyinkaas hadda aan soo sheegnay iyo caqabadahaas ra-iisul wasaare noocee ah ayuu u baahan yahay dalka xilligan adigoo ka warhaya xaaladiisa siyaasadeed xukuumad sidoo kale een, maaragtay karti leh oo dalkan dhibaatooyinka faraha badan ee hadda haysta wax ka qaban karta noocay noqon karaan ra-iisul wasaare noocee loo baahan yahay xukuumad noocee loo baahan yahay kula tahay sida sidaan wada ognahay soomaaliya dhibaatooyinkeeda waa ballaaran yihiin amnigu waa dhibaato dhinacana amnigu ka yahay dhinacana reconciliation iyo dib u heshiisiin buu ka noqon karaa dhinacana amnigu ka noqon karaa in la dhiso hay-ado iyo hay-adihii ummaddan dee shaqooyinka u yaal u qaban lahaa weelkii shaqada lagu qaban lahaa in la dhistaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in eh, hilibkaas basil baan noqonay oo eh, ajnabigiina arkaba carab iyo cajaba ay rabaan inay annaga nagu eh, noo taliyaan oo madaxweyneyaal noo sameeyaan ra-iisulwasaarayaal noo sameeyaan baan nahay kuwaas sidii looga moosi lahaa baa loo baahan yahay dadkan kala firfirnay oo kala finfiinay sidii laisugu aruurin lahaa xooggooda iyo cududooda shaqo macnaha eh, dalkan sidii loogu dib loogu toosin lahaa loogu diyaarin lahaa waa loo baahan yahay marka ra-iisul wasaaraha loo baahanya waxa weeye ra-iisul wasaare sifooyin saddexa ugu yaraan leh waa garta kuwa ka badan oo kalena uu yeelan karaa midda koowaad waxa weeye inay eh, uu hawlkar yahay karti leeyahay karti qof karti leh oo aqoon leh oo ammaano leh intaas waa isla socdaan karti iyo a- aqoon iyo ammaano iyo shaqadaa inuu qaban karo qof marka shaq- farsamadii ma dowlad maamulka lagu hogaamin lahaa dad kala duwan la isku aruurin lahaa eh, shaqada inay socoto loo sameyn lahaa qof shaqada ka bixi kara horta inuu qabtaa loo baahan yahay waa garta waxaa kaloo loo baahan qof ay isaga isfahmi karaan oo hadhow inay isqabsadaan wax alla wuxuu hadda taageero haysto waa waa waa waa waa culays baa gaaraya haddii intuu ra-iisul wasaare qabto hadhowna sida kuwii ku horreeyey waddankan waxaa soo maray afar madaxweyne mid kasta saddex ra-iisul wasaaruu keenay midkii laba sano haystay oo sheekh shariif ahaa iyo kii afar sano haystay oo shan sano haystay oo cabdullahi yuusuf ahaa afar sano iyo cabdiqaasim iyo iyo iyo xasan sheekh mid kasta saddex ra-isul wasaaruu keenay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa looga baahanya inuu ra-iisul wasaare soo qabto oo uu saxilkaasna xooggiisa awoodda xooggeeda ku wareejiyo oo uu ku aamino oo uu gacan ku siiyo inuu shaqada u qabto haddayse ra-iisul wasaarahaas ay isdagaalamaan Mm.
ee, barakadiisaan iyo dadkan u burursan iyo taageeradan iyo ajaanibtan ee banaanka ka joogta waxaasoo dhan waa isku dhexyaacaya Waa Marka tan gartay.
ugu horreysa waxa weeye qof karti leh xukuumadda qof is- is- is- xukuumadda aan u gudubno xukuumad noocaa loo baahan yahay marka marka laga hadlayo golaha wasiirada
xukuumadda waxay ku xiran tahay ra-iisul wasaarahaas imaanaya asagana mandate-kaas iyo awooddaas iyo taladaas le waxay u ba- waxaa loo baahan yahay xildhibaanada iyo iyo iyo dadka soomaaliyeedba maxamed cabdullaahi farmaajo iyo iyo madaxweynahaas soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha uu soo qaban doono in fursad la siiyo oo aan lagu khasbin ra-iisul wasaare lagu khasbin isagoo qofkuu rabo uu ku qanacsan yahay oo shaqadan u qaban karo inuu keeno ra-iisul wasaarahana in fursad la siiyo oo uu shaqada asna maaragtay ee, si uu dhow xukuumad haddii xukuumad ee, cirka laga wada keenay oo ee, niman ee, ninba nin isla socon oo aan islaanta isla macnaha islaanta isla helayn la isku keen keeno Mm.
ama qabiil loo keeno ama gurubyo u keensadaan waxaa dhici karta shaqi inay socon weydo waayahay Marka si laakiin aan dhaqan laakiin u laakiin saxno oo caqabadaha Soomaaliya jira ay horey ugu socoto.
caqabadaha jira marka la eego waa la socotaa hadda inkastoo eh, farmaajo uu guulaystay laakiin barlamaanka kala qaybsanaana ka muuqata een, siyaasado waxaa jira dadku ay ka warhayaan maamulaa dalka ka jira ma isleedahay waxyaabahaasoo dhan inuu isku dheelitiraa loo baahan yahay mise wuxuu la iman doonaa oo keliya wasiiro uu isagu ku qanacsan yahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay dastuurka inuu ku dhaqmo xildhibaanaduna waxay u baahan yihiin dastuurka inay ku dhaqmaan shacabka iyo dadka kaleo korjoogtadaana waxaa loo baahan yahay in ninkan maadaama hadda eh, uu uu rajo shacabka u muujiyey oo niyadda soo dhistay in fursad la siiyo haddii ninkii la yidhaha waa lagu doortay waa in fursad la siiyo oo ra-iisul wasaaruhu rabana keeno ra-iisul wasaaruhuna wasiiradii la shaqayn lahaa inuu keeno dadka haddaan fursad la siiyo Mm.
oo intii salalka loo dhiibo dadka laga dul keeno oo lagu qabsado waxaa dhici karta kii eh, xilka hayay uu ku magacoonaa iyo kii rajada ka qabay inay wax toosaanba inay wax toos waayan aniga waxaan qabaa nimankan ninkan iyo ninkuu soo qaban doono iyo gabar wuxuu wuxuu rabaa ha soo qabtee in fursad la siiyo oo ay wax dhisaan oo laba sano xataa la sugo oo fursad la siiyo laakiin haddii lagu qabqabsado oo sidii koran kore dusha la isaga fuulo Mm.
isagiina mandate-kii iyo kalsoonidii la siiyey eh, macnaha hadhow lagama xisaabtami karo marka waxaan qabaa ra-iisul wasaarihiisa in loo daayo ra-isul wasaaraha wasaaradiisa iyo xukuumaddiisa uu soo dhiso baarlamaanku hadday kalsooni siin karaan ay siiyaan haddii wax khariban ra-isul wasaaruhu keenana waa ku celin karaan Eh, Waayahay.
shakhsiyan anigu waxaan aaminsanahay in ra-iisul wasaaruhu uu xukuumadda ka keeno maxaa la yidhahdaa banaanka baarlamaanka uu Mhm, keeno mhm, waayahay markaas waxaa ufududaanaysa ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddiisa wasiiradiisa maamulo lakin haddii wasiire xildhibaanaa uu keeno ee, dee amarba ka qaadan waya haddii ku xanaaqaan saaxiib iska socday leeyihin sidii kuwii horeba ay saacid iyo ee, ay ku samayn jireen maxaa la dhahaa ee, iyo cabdiweli sheekh axmed iyo raggii ka horreeyey marka aniga shaksiyan fikradeeda waxaa weeye in wasiire la keeno tegol karaada oo khibrad leh oo shaqada qaban kara oo baarlamaankuna la xisaabtami karo ra-iisul wasaaruhuna uu la xi- la xisaabtami karo oo xakamayn karo haddii taas Waa la keeno gartay.
isla xisaabtanka ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisana waa waayahay fiicanaysaa waayahay midda baarlamaankuna waa fiicnaan kartaa waayahay haddii aan dhinaca kale wax kaa weydiiyo farmaajo waxaa lagu tirayaa inuu yahay eh, hogaamiye aada ugu dhow ciidanka Een, soomaaliyana maanta baahi weyn waxay u qabtaa in la helo ciidan qaran oo laga gudbo ciidamada mararka qaarkood loo arko inay reero iyo maamullo matalaan ma isleedahay haddii uu wakhti fara badan geliyo iyo kharash fara badan arrinta ku saabsan dhismaha ciidanka wax weyn ayuu qaban karaa oo waa uu ku guulaysan karaa anigu waxaan aaminsanahay shaksiyan asaga in wax walba focuska la saaro oo asaga loo arko ninkii dadkan abaartana ka bixin lahaa ciidankana u dhisi lahaa barisamaadkana keeni lahaa asagana culays bay ku tahay oo markuu kasoo bixi waayo hadda raynrayntan iyo shacabkan lala daba joogo meeshuu ka baxayaa ee, dalkana macnaha culays bay ku tahay shaqada dastuurka asagu intuu uga egyahay inuu ku koobnaadaan qabaa uu ra-iisul wasaare habkara keensado ra-isul wasaarahaas wasiirka shaandhig iyo taliye ciidano fiican hawshaas ay galaan waxaase daruuriya in isaga uu awoodaa inuu ahmiyad dowladda inuu ahmiyad inay siiyaan ciidan dhisid keeno adduunka uu usoo qaraabo xiriiro caalamiya oo dalkan oo cunaqabatinta ka qaadaya usoo sameeyo soomaaliyana hadda waaba qaadan tahay ciidankeena iyo askarteena farahooda iyo indhahooda iyo waxaasoo dhan dad kalaaba hayo oo dhahay mushaaran siina waaya sirta qarankana in la ilaaliyo dalkan ciidan isaga uu leeyahay oo ciidanna aysan ka warqabin Mm.
amisoomna ka warqabin kenya ka warqabin maraykan ka warqabin etoobiya ka warqabin oo magacooda iyo iyo- iyo titlkiisa soomaali keliya og tahay oo u qarsoon yihiin oo bankar isku jira oo mushaarka soomaali siiso baa loo baahan yahay marka asagu wuxuu noqon karaa ingiriiska waxaa lagu yidhahda catalyst ama nin maaragtay arrinta arrinta dilaaciya oo ummadda Mm.
ee u- ho- macnaha u- u- macnaha ee, nalka u siiya Waayahay.
oo ku xambaara in la dhaqaaqo Aan- aan- laakiin shaqada wasaaraday u taallaa iyo iyo taliyayaal bay u taallaa waa gartay arrimaha waaweyn ee ku horgudban in soomaaliya ay, ay hesho ciidan qaran ama in guud ahaanba ciidanku uu, uu noqdo ciidan mushaar hela waxyaabaha la tilmaamo waxaa ka mid a dalka dhaqaalaha yaalla oo aad u yar marka xataa la eego dakhliga dowladda aad buu u yaryahay bil kasta soo gala haddana waxyaabaha la tilmaamaya waxaa ka mid a haddii dowladda hadda jirta ee madaxweynaha iyo xukuumadda uu soo dhisi doono iyo ra-iisul wasaaraha aanay la iman siyaasad cad oo wax lagaga qabanaya dhaqaale xumada dalka ka jirta in in wax badan aan la gaari karayn ma isleedahay eh, dowladdan cusub waxay ka shaqayn doontaa kobcinta dhaqaalaha dalka madaxweynahan sumcad buu hadda meesha kusoo koray iyo baarlamaankii oo kalsooni weyn siiyey iyo shacabkii oo maarata aada iyo aad iyo aad iyo aada ugu riyaaqsan taas marka waxay eh, u suuragelin kartaa inuu adduunkana dhaqaale ka raadiyo dalalka soomaaliya saaxiibka laha oo rajada ka qaba oo haysta inuu wax uga soo qaraabo oo wax usoo raadiyo iyo inuu shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatada eh, iyo iyo dadkan qurbaha jooga oo hadda burursan iyo ummadahan taageersan inuu ka dhaadhiciyo oo fahansiiyo qofaan quudkiisa ee ku fillayn ama ama maaragtay aan keensan karin qaraar ma lahani askarteena mushaarkooda aan baxsanno annagu inuu ku qanciyo Ee, marka dadku isagu ninkan waa kicin karaa Ee, askartan markuu ra-iisul wasaaraha ahaa iyo howlahaasna waa uu ku fiicsidanaa haddana rajo badan inuu iyaguna ka qabaan wuu ogyahay asagana ugu muujiyey Mm.
marka fursad waa jirtaa in ummaddan la dareensiiyo laakiin shacabka iyo oo- oo qofka caadiga ah oo qurbaha joogo ama gudaha joogo iyo ganacsatada waaweyn dalkan waa in xuquuqda ay ku leeyihiin ay bixiyaan askartan iyo dalkan ay bixiyaan oo dalkan askartooda ciidankiisa ay macnaha ciidankooda mushaarkooda inay bixiyaan weye marka madaxweyne ahaan waxyaabahaas wuu wuu macnaha wuu u noqon karaa Waaya.
qof calanka u wada oo maaragta dadka ka dhaadhac waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambaysaan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay een, siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya muhiimay u tahay ama dalalka dariska ha noqdaan ama caalamka intiisa kale Een, dad badan oo soomaaliya ah waxay qabaan een, faragelin inay jirtay eh, farmaajona uu yahay qof aad uga soo horjeeda faragelinnada noocan oo kale ah see lagu wajahayaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo xataa kuwa dariska Ee, soomaaliya sidii dowlad nuxur leh oo oo magac leh oo micno leh oo ka badbaada gacmo gacmaynta iyo mashaakilada iyo dhibka dibadda uga imaanaysa waxay u baahan tahay ee, inay dhisato hay-ado ay hawshaas ku maamusho isaga shaksi ahaan ee hadduusan hay-ado lahayn wasaaradda arrimo dibadda oo shaqaynaysa lahayn ee, maxaa la yidhahda hay-adihii kaloo qaranka lahayn ee, macnaha asaga wuxuu raba waa aaminsanaan karaa marka dalkan wuxuu u baahan yahay inuu hay-ado dhisto ee, sa- siyaasadiisii lagu wajihi lahaa ee, ama dowlado afrikaan ha noqdaan ama kuwa dibadda ha noqdaan ama kuwa reer galbeed ha noqdaan ama kuwa bariya ha noqdaan waddan kasta sidii loola xaali lahaa fikrad laga degsado soomaaliya aqoonno kuma yara cilmina kuma yara aniga waxaan un kasoo waxaan is leeyahay Mm.
ee, waxaa un fiican in in hay-ada dhisid institutional building in la galo oo weelashii adduunkan lagula naxaali lahaa loogana moosi lahaa la degsado soomaaliya boqol iyo sagaasanka saddexda waddan oo adduunka ka jirta mid walba waxaa laga helayaa boqolaal soomaaliya oo luqadoodana yaqaana waxna ku bartay shahaadooyin sarena haysta wasaare arrimo dibadeed baan dhisan karnaa kadibna adduunkan sanad Waaya.
inayna isku cunsiin lahayn dhibkoodana uga muusi lahayn baa la bixin karaa laakiin wax kasta wax un farmaajo qaban kara maahane Waa aad iyo inuu aad baa umahadsan tahay calanka u qaado dalkan in la dhiso aad baa umahadsan tahay adigaa mudan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayey barnaamijkii martida mikrofoonka markaana muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta mar kale ka dhacay banaanbax ballaaran oo uu soo abaabulay maamulka gobolka banaadir oo lagu taageeray madaxweynaha cusub ee soomaaliya ee la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo banaanbaxa ayaa intii uu socday waxaa madaxdii matalaysay shacabka muqdisho ee meesha ka hadashay ay weydiisteen madaxweynaha cusub labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxda kale ee imaan doonta in laga shaqeeyo sidii magaalada muqdisho ay matalaad ugu yeelan lahayd siyaasadda dalka taasoo ay sheegeen inay horey u dudsiiyeen madaxdii madasha ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
banaanbax lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho banaanbaxan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale dhalinyarada soomaaliyeed iyo shacabka magaalada muqdisho ayadoo aysan jirin cid dirtay iyo cid adeejisay inay isu xilqaameen soo dhowayntiisa oo laba maalmood habeenkii doorashada ay soo guyaanadmaysay iyo maalintii ku xigtaba shacabku inay bannaanka taagnaayeen har yaabeen adigoo soo dhowaynayo madaxweynaha cusub taas waxay ku tusaysaa shacabka magaaladan muqdisho inuu yahay shacab u bisil dowladnimada yuusuf xuseen jimcaale guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhinaca kale madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka codsaday inuu dib u soo celiyo maqaamkii siyaasadeed ee magaalada muqdisho oo ay horay meesha uga saareen madaxdii madasha wadatashiga shacabkan magaalada muqdisho xabaddan ayagay ku dhacdaa qaraxana ayagoo ku dhacaa gaadiidkan ayagoo jiiraa haddana waa dadka u taagan saacad kasta u heelan dowladnimada waxaan rabnaa inaan fartiin ka dirna meeshaan xuquuqda reer banaadir banaadir xuquuqdeeda matalaaddeeda siyaasiga ahayd way maqan tahay mana ilaabi doonno har yaabeenna waan soo taagnaanaynaa waxaan rajaynaynaa in ilaahay aw garwaaqsiiyo ama aw garadsiiyo madaxda hadda matalaysa ummadda soomaaliyeed ee amale aqal sare amale baarlamaan golo shacab leh ama madax leh ama madaxweyne leh inay xasuusta ku hayaan dadkaani shacabkaani difaacaha xaqa dadka ah oo xuquuqdooda maqan tahay inaysan u dulqaadanaynin dhinaca kale qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay bannaanbaxa maanta ayaa v o a uga warramay dareenkooda maama ka timi wada jir waxaan ku soo dhoweeyaa si farxad leh oo wanaagsan oo dalka iyo diinta cunow wax u qabta ah walaal waa ku faraxsanahay horta aad iyo aad maanta waa maalin noo waaga noo baryay ma garate waxaana ku faraxsanahay dad weynaha oo inta isugu imaaday gobolka banaadir isugu dhan yahay degmooyinka oo dhan waxaa u soo dibaxbaxnee inaan taageerno maxamed farmaajo waxaa bannaanbax iigu dambaysay maalintii maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka khudbaynaayay guriga ra'iisul wasaaraha iridkiisa gaariga uu ku saarnaa maantana waxaa iigu soo xigtay bannaanbax kale oo aan imaado beriga xaqana ha ku sabro ilaahay idankiisa dhib badanna dalkan waa jira ilaahay ha ka badbaadiyaan leennahay madaxweynaheenna maanta qiiradayda lama celin karo maanta keliya iska daaya arbaca ilaa hadeertaan qiiradayda lama celin karo aad iyo aadaan u faraxsanahay aad iyo aadaan u faraxsanahay aad iyo aadaan u faraxsanahay dhiiggayga hadduu daato hataa dareema ma lihi dhiiggayga inuu daadanayo hataa dareen ma lihi bannaanbaxan ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee muddooyinkan lagu qabto magaalada muqdisho tan iyo intii maxamed cabdulaahi farmaajo loo doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haatanna libiya talyaaniga ayaa muujiyey in ruushka lagala kaashan karo sidii loo soo xasilin lahaa amaba loo xasilin lahaa dalka libiya islamarkaana loo soo afjari lahaa qaxootiga waddankaasi ka soo qulqulaya ruushka ayaa taageera jenaraalka khaliifa xaftar oo loo arko inuu ka soo horjeedo xukuumadda qaramada midoobay ay taageersan tahay henry ridwell ayaa london ka soo waramaya amaba kaga soo waramaya cabsida midowda yurub uu ka qabo in ruushka saameyntiisu ay ku soo faafto waa kan nuur xasan nuur bukhaari ku dhowaad sagaal kun iyo shan boqol oo muhaajiriin ah ayaa ka gudbay badda mediteraneanka ilaa iyo iminka taasoo ka dhigaysa in sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka uu noqon doono sanad kale oo qaxooti si taasi loo yareeyo midowda yurub ayaa ogolaaday inuu siiyo dalka libiya lacag dhan laba boqol saddex iyo toban milyan oo dollar si loogu barataaro ciidamada ilaaliya xeebaha libiya ee ka hortaga dadka sida sharci darrada ah uga baxa halkaasi laakiin talyaaniga ayaa raba iskuday cusub oo ujeedkiisu yahay sidii loo heli lahaa xal siyaasadeed oo waara oo ka hirgala dalka libiya arrintaasi wuxuu talyaaniga la kaashanayaa ruushka ricardo fabiani oo ah falanqeeye arrimaha libiya ah ayaa sharaxaya muhiimadda xukuumadda moscow ee gobolka uh, invite Russia to the table and have a strategic dialogue with them and establish some sort of connection and
waa wax wanaagsan in ruushka lagu casuumo miiska wadahadallada islamarkaana lala yeesho wadahadallo istaraatiiji ah oo abuuraya dariiq wadahadal inta albaabada laga xihan lahaa waxaa dhici karta in loo xuub siibto oo maalin maalmaha ka mid ahna lagu baraarugo ruushka oo ah awoodda ama hoggaanka gobolka libiya ayaa waxaa ka taliya dhinacyo iska soo horjeeda kuwaas oo kale ah dowladda kumeel gaarka ah ee ay bulshada caalamka aqoonsan tahay iyo kooxda mucaaradka ee fadhigeedu yahay magaalada tobruug ee bariga waddankaasi taasoo uu hogaamiyo jenaraalka saameynta badan leh ee khaliifa haftaar jenaraal khaliifa waxa uu taageero ka helaa ruushka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan libiya martin cobla ayaa rajo ka muujiyey dib u heshiisiin dhex marta labada garab
we will witness a political breakthrough that can place Libya back on the path of peace, prosperity and stability.
innaga oo qaadayno go'aano iyo tallaabooyin geesinimo leh libiya waxay arki doontaa horumarro siyaasadeed oo libiya ku ridi doona waddadii nabadda barwaaqada iyo xasiloonnida talyaaniga wuxuu ruushka ka doonayaa inuu ka caawiyo sidii dhinacyada siyaasadda ee isaga soo horjeeda libiya meel la isugu keeni lahaa toddobaadkanna ingiriiska ayaa ka shanqariyey inuu taageeri doono waa kan xogayaha arrimaha dibadda britain boris johnson waxaan u baahannahay inaan dhisno oo aan abuurno iskaashi dhab ah oo ka dhexeeya dalalka bariga iyo galbeedka su-aasha muhiimka ah ayaase ah sidee loo xaqiijin karaa in haftaar uu la shaqeeyo dowladda libiya qaar ka mid ah dalalka ku jira midowda yurub ayaa ka cabsi qaba in ruushka uu doonayo inuu saldhig milatari ka samaysto libiya maalta oo hadda hayse madaxtinimada wareegta ee midowda yurub ayaa ka digtay in taageerada ruushka uu taageerayo jenaraal haftaar ay dalka kusii riixi karto dagaal sokeeye waa kan ricardo fabiani oo ka faalooda arrimaha libiya qofna xaqiiqdii ma oga in ruushka uu rabo libiya ilaa iyo hadda siyaasadooda arrimaha dibadda ayaa ah mid ku sal go-an danaysi gaar ahaan bariga dhexe waxay isku dayayaan in ay buuxiyaan meel walba oo maran boos kasta oo bannaan oo uu maraykanku ka tegey in kasta oo uu talyaanigu doonayo in ruushka uu ka caawiyo xal uhelidda siyaasadeed ee dalka libiya ayaa haddana midowda yurub waxa uu ku adkaystay in uu sii hayn doono cunaqabataynta uu saaray ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga angeleno alfano ayaa lagu wadaa inuu toddobaadka soo aadan uu kula kulmo dalka jarmalka dhiggiisa ruushka ajandaha ugu weynna waxa uu noqon doonaa arrinta libiya mahadsanid nuur bukhaari haatanna waxaad ku soo dhowaataan zahre ciidle iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington
dhegeystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaali maraykanka timi oo ka cabanaya masas waaweyn oo kaga soo baxaya musqulaha iyo guryihii ay deganaayeen masas baanu arki jirnay niyahow dee banaanka maraya masas suuriyadii kasoo baxaya ayaamaha tagsi kusoo batay waxaa kale oo aad maqli doontaan sheekooyin aad u xiiso badan iyo weliba xubintii ma heesi kartaa muusig la-aan aan ku bilaabay dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalaa dad soomaaliyeed oo soo tahriibay oo badaha iyo saxaraha dhibaato kala kulmay amaba kuwa soo badbaaday oo shaqola'aan iyo sharci la'aan ka cabanaya weli ma maqashay dad soomaaliyeed oo intay howl badan iyo jid dheer u soo mareen inay mar uun dalka maraykanka cagaha soo dhigtaan markii ay carro maraykan soo gaadheen ee riyadoodii u rumowdayna ku soo degay magaalo masasku musqulaha ka soo baxayaan iyaba waa yaab talow wiilashaasi masaska ma lala arkay mise waa kuwo iyaguun u muuqda jaamac ayaan la faytin oo ka mida soomaalida ku nool gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa ismaaciil xuseen farjar uga waramay masaskaasi iyo cabsida soo food saartay dhallinyaradaas waxaan ku suganahay magaaladan austin ee xarunta gobolka texas la yidhahdo ismaaciilow xaggiina diirimaad badan baa jiraan filaya ha wallahi diirimaad baa jiro niyo africa inaad joogtiin baad moodeysaa halkan oo dee dadku ma dhaxan badan ma aragno annagu waa nin iska jooga soolkii oo kale laakiin ayaamahan sheekadii baa baa u darnay iyadoo waa dhaxantii waxaa nagaga daranba masas masas baanu arki jirnay niyohow dee banaanka maraya masas suuriyadii kasoo baxaya ayaamahan taxi kusoo kusoo batay war maxaa dhacay waxaan malanaya oo dee tiisiyada waad ka aragtay maan umalanaya sheekadan ayaamahan warbaahinta maraykanku ay aada u hadalhaysay war jaamaca maxaa dhacay maxaa tiri masas baa hadda tviyadii kasoo dhex baxay warniyo ha nin baa la yidhi nin marti geliyey soon waxba hayn markaasuu yidhi aduu harsan waayo ma lagu hargalay annagoo soomaalidii yaaban tahay oo sharciyadii iyo trump iyo wax laga laga sheekaynayo inan yar baa aroortii kacay tooleedka ama suuliga galbuu isiri wuxuu ku arkay mas ka soo baxaya suuligii saxankii kasoo madax kale hooyadiisu la hadlay wuxuu ku yidhi ooyo mas baa halkan ku jira oo ma marka dee xayo ya macnaha masuuligii caadiga ah ee reerkunbaa suuligii caadiga ahaa ee halkan biyaha laga falaasho buuba madaxa bahal madaxu intee leegi indha waaweyn baa ka soo baxayba bismi illaahi araxmaan haye haye dee ninka waxaasoo ay ku dhacday ismaaciil ka hor naxdintii uu qaadi kara iyo shoogii hooyadiisuu la hadlo islaantii baa markaa waxay wacday qole la yidhahdo snake removal oo kuwan masaska guryaha ka saara kuwii baa marka saara marka islaam baa waxay leedahay labaatan sano baan waxaan ka shaqaynayay oo maskan guryaha ka saarayo waxay ku sheegeen ismaaciil soddon iyo shan sentimitir inuu yahay baalkaasi laga soo saaray suuliga mar okay ma dad baa haddana kasii shaqaysta masaskaba waxaan inay masaska magaranaysaa guryaha usoo shaqo taga inay aroorba guriga mas lagu soo sheego kasoo raadiyaan oo kasoo saaraan kambanigu inta uu dhisnaa iska daa inta ay shaqo tegaysay oo ay mas inay guri ka soo saarto shaqadeeda baa labaatan sano a naagta khabiir bay ku tahay markay hadlaysa wa waan ban yaabay wa maxaan rajay nin baa kooli u shaqo tegay naagle mas qof bale mas baan u shaqo tegaya oo madaxa soo qabanaya waa sheeka ugu cusub inta maraykanka imi oo kaali iyadu meanu cunayn way u tababaran yihiin baan u malaynaya qalab bay sitaan oo ay kusoo xitaa ismaaciila waxay isu okeysiinayaan maska markay godka kasoo saarayaan ama waxay ismarinayaan wax maskan u eg midabkiisa ama marya u eg bay xidhanayaanoo maskii ma mas kaluu moodaya maqan kulley waxbay ismarmarinayaan waa yaabi iyaga laftooda ma soo ego markay aragtid waxay ismarinayaan markay operation samaynayaan howlgalka bal kan waynu garanay suuliga kasoo dhex baxay guriga dhexdiisa miyaa masas kale laga helay markaa guryaha waxayba kuleeyihiin ba qiimeyn ay sameeyeen qola la yidhahdo human society kun iyo hal boqol iyo toban guri oo taxis ka mida ayaa laga yaabaa in mase ay ku nool yihiin ka hor ya ma intaasoo kun iyo hal boqol kun iyo hal boqol oo mas ayaa guri kasta oo osti taxis ku yaala ku nool baa lagu leeyahy macnaha maybe kayga kayga xitaa inay ku nool yihiin intaa in ka badan
oo guri kasta oo magaaladaas ka mida masas baa ku nool bay yidhahdeen masas baa ku nool bukadeen marka ismaaciil oo problemka jira waxa weeye guryihii suuligii bay gudaha ku leeyahy hadda tusaale ahaan gurigaan deganayo kale suuligii baa gudaha ku leh haye marka maxaad markaad fadhiisanaysid garabta waad iswaardiyeynaysaa suuligaad laakiin markaad hurutid waxaad odhanaysaa war armuba intuu iska soo baxo madaxa la soo baxo dee furaashka ay kugu yimi marka baqdin baaba jirta ma baqday adigu guryihiisuuliyada kula jaamac adigu ma baqday markaad warka maqashay
dee niman baan guri la sheergaranaya waxaan ku yidhaha laynoo qori tuuro bal ninka qolka suuliga gudaha kula seexanaya anuu mardan seexan maayo a
aye oo waad ka noqotay heshiiskii hore ahaa heshiiskii hore waa ka noqday waa lasa soo weeraraan ku yidhi xaaladda ma sahlan maanta marka waxaa tiri qofkii oo malaha qaar baa dibadda yiri saxaarada dibadda kusoo gudan gaadhay oo dibadda saaxiibka iyo ismaaciilow oo hadda dadkan cusub ee hadda la keenay oo soomaaliya wuxuu igu leeyahay markaan sheekadii uga sheekeeyey ayuu war jaamacow buu igu leeyahay meeshii dhirna male in adeerow sidii ceergaabo iyo meel halkaa oo banaan loo buuran wax ma jiraan kowdhe masaskiina way soo baxeen xaalad say noqonaysa kule xagee loo xaajo tegaya marka waxaan ka baqayaa soomaali badan inay banaanka iska aad laga qabto ya waa maskii aad sool geriyo iyo kaga timi dhulkii buu kaymihii baa maraykanna kaaga daba yimid dad badan baa iminka arrimaha sugaysan kara kaasu dee dhulkuuba mari jiray oo dee abris abris baa mid la yidhahda bay soomaalidu tiraahdaa oo mid jalbis baa la yidhahda waa kan dee guureeyo habeenkii oo intixaaman laakiin bal mid suuligii ka soo baxayaa isticmaalaysid haye taas waxaanu arrin maaha oo kan waaba guri- laga tallaabsadaa ya oo guryihii meeshuu doono imanaya oo weliba ay qoladan human society ay kuleeyihiin intaa guri kasta mas baa ku nool bay kuleeyihiin waaba waaba shardi inuu maskunariya kuleeyahay guri kasta oo austin ka mid wallahi taasaaba ugu sii daran bal jaamaco is ilaali bal hareera aad isu ilaali bal eh, qolkaana ma garanaysaa aad isaga ilaali sababtaa ma- habeenkii waxba iska soo bixi karaa waxbaa iska soo bixi karaa ha isticmaalka suuliga hadda xaaladdu way ka adag tahay badda inuu soo baxa laga yaaba ismaaciil imise jeer baad hubisaa markaad suuliga gelaysid wallaahi intaana fadhiisan kahor boqol jeer baan falaashaa ismaaciilow xaaladdu waa adag tahay isla inay wax soo raacaan bal wax soo raacaan ah madax madow aad buu u mahadsan yahay ayaan la faytin oo ismaaciil farjar uga waramay dhacdadaasi weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenna cawayska washington waa hagaag haatana sheekada soo socota oo aan filayo inaad aad u qosli doontaan waxay ka dhacday magaalada muqdisho nin ka yimid deegaanada hoos yimaada gobolka sool ayaa saluugay mushahar aan sidaasi u buurayn oo uu ka qaadan jiray meel uu ka shaqaynayay ninkii wuxuu ku fikiray inuu ganacsi gaara samaysto oo uu meherad yar iska furto hase ahaatee ninkaasi wax faraqabsiina ma haysto wuxuu taakulayn weydiistay eheladiisa intii qurbaha ku noolayd oo uu ku tuhmayey inay wax yar isugu soo daraan oo uu halkaasi ka samaysto meherad yar oo aan sidaasi u buurnayn sida makhaayad amaba dukaan balse xaalku sidii uu filayey muu noqon ninkiina cirkaa loo fiiriyey qofnaba uma soo dirin wixii uu ku tuhmayey balse ninkaasi xirfad kale ayuu la yimid oo uu dadkii xoolo kaga soo qaaday sheekadaasi yaanan idinka dilinoo waa kan khadar cabdi cabdilaahi oo sheekada inoo haya khadarow mar kale soo dhowow bal ninkaasi odayga ah iyo xirfaddii uu la yimid nooga sheekeen saaray waad mahadsan tahay marka hore dhegaystayaasha iyo shaqaalaha v o da waa salaamaya saaray sheekadani een, waxay ku dhacday nin reer laafcaanood ah Een, marka een, wuxuu ahaa nin dii marka hore meel u shaqaynayay oo adigu calashaan maxay ahayd ay ka qaadanayay mushahar oo maxay ahayd ma garanaysa haye dabadeetana adigu mushaharkii nolosh- shaqadii wixii buu damacay inuu isaga tago oo isku nolol iyo dee wax u gaara iyo ganacsi cankaasa muro noocaas inuu isagu samaysto waan gartaa dabeedna qolyihii dabadda ku maqnaa ee een, eheladiisi iyo qaraabadii iyo adigu intii aadii ben- maxay la hadli karayay oo dhan buu la hadlay waan gartaa wuxuu markaa leeyahay caasaan soo caawiya waxaan doonayaa intuu uga sheekeeyey barnaamijkiisii inaan maxay ahaydeen ganacsi iyo amuurayo wax samaysta wixii ay soo tari karaysaan soo tara waxbaa igala xishoonina buu yidhi haahey waan gartaa qolyihii buu la wada hadlay dabeetana ninkii waxaa noqotay een, arrin aanu markaa filaynin baa kusoo baxday waa loo gembiye waa loo gembiyey waan gartaa waa mid isdhaafiyo oo ku yidhahda bal hebel horta la soo hadal anigu amuurtayda waa sidan iyo sidane Een, mid yidhaahda maxaan idhaahdaa ayaan kugu soo warceliyay amaan kula soo hadlaya isagoo dabeetana dibdama ugu soo noqon waaya telefinkana ka qaban waaya canjiro loo dhiibo oo codkii ka qabato lacagtiirada maxaa ku hadlayayba maxayda ka cunta wax wada caynkaas uu ninkii la kulmay haye ninkii waa laga carray adugu iyo dadkii o dham qolyihii wax ka filayay oo dham war xataa waxba kuma hayna caadi lama odhan waan gartaa dabeedetana waa kaa ee, ninkii intuu ka tegay laafcaanood aaday maxaan idhahdaa muqdisho haya oo safar ku tegay Mhm.
muqdisho markaa xildhibaanadii iyo siyaasadii iyo ololihii wax socdaan buu la kulmay oo shidan oo marka baarlamaankii lasoo xulayo la soo xulayo xaaladu kacsan tahay waan garta dabadeetna ma waa meel ilaahay dadka ninka ka arsaaqayaaye halkiibaa fikirrinkii uga soo baxay fikir baaba ku dhashayba fikir baa ku soo dhacay ninkii dabeetna waa ka wax ka dhex arkay olayahii iyo dadkii iyo kuraasidii la kala eryanayay wixii waa isaga wax uga dhex baxeen waan garta dabeetna qolyihii marka hore la hadlay Mhm.
ayuu la hadlay mar labaad waan garta wuxuu yidhi war nima yahow arrintii hore warkii hore war soo dhaafiye arrin baan idin haya waan bedelay janaalkii hore janalkii hore waan bedelay ganacsiga amuurtadii gaar ha ka tago tii gu- tu guud baan ayaan wadaa iga dhegaysta haye soo daa baa la yidhi dantii reerkaan wadaa waxa weeyaan meeshii baan joogaa muqdisho ahayd waxa weeyaan waxa ka socda barnaamij caynkaasaa ka socda ee kurastii baa la qaybsanayaa xildhibaanadii baa la xulayaa dadkii amuurahoodu waa isku wada dabariteen oo waa isku wada beegbeegteen dadkii inagunba maanta ugu liidana anigu waa inta dhan waan ordayay ololaaan ku jiray sharar badan baan oo hoosa baan caasada baan la galay ee, waxa weeyaan xadka badan baan xirxiray ee, anana booskii reerka u gelayo xildhibaankii u matalaya ee ee, waxa weeyaan waxaan u baahanahay dee shidaalkii iyo wixii aan ku socon lahaa iyo qarash dee la xildhibaan baan noqonayaa reerkaan matelayaa aad iyo aad waan garta markii sida hadalka qoladii uga sheegay ba telefonkii dhigay buu yidhi waad ka warsugayaa war igu soo celiya Mhm.
ayaa dabeetana waxa weye qolyihii isku maqnaadeen saxaafadii qoladii intuu yeeray shir jiraayadna waa qabtay oo dabeetana uu leeyahay calaashaan ku bayaaminayo ninkaas unigay xildhibaan u taagan ee golaha maxaa baarlamaanka u taagan oo haddii beedan federaalka soomaaliya waan garta oo dabeetana youtubeka iyo meelahaasaa la geliyo sawirrama laga qaadiyo adigu arrintii baahdi tolkii arkay warkiisa warkiisa markii la arkay ee la arkay inaan arrintu telefonkii intuu ka sheegayay ba ay ka ballaaran tahay oo dee wax waadaxa yihiin dabna qoladii dibadda joogtay maraykan iyo yurub iyo australia ka teleefon ha isu wadiraan ha la wada hadlo ololo aanu isagu ogeynba waata hawada laga galay waan garta waa la isu waa la isu yaacyaacay waxa weeyaan mid hagbad iyo ayuuta wixii ay haysay soo dirta mid amaah taga mid mushaharkiisii yaraadii biidankeeda ilaahay leeya wax kasoo eh, farsameeya midkii caydh qaadanaya sucaydiisa wixii seesa kasoo gooya qoloba meel waan garta ninkii dabeetana markii waxa weeya waxa la yidhi waan kuu maqannahay isagii marka hore wax wacayay ee waxa weeya haddii biidankeeda ilaahay leeyahay teleefonka laga qaban laha lagu eegi lahaa imka lasoo wacayaayo waa bal warran wax kuu marayaano maxaad qabatay oo hay oo hebel mala hadashayo ma garanaysa waan garta sahanay dabeetana ee, markuu waxa weeyaan halka arrin marayo wuxuu ninkii sameeyey ee, waxaa ninkii qof- qofkii ugu horreeyey baa usoo diray waxoogaa yar intuu dabeetana qaatay wuxuu ku noqday halkii uu ka yimi uu ku noqday deegaankii waan garta dabeetana dee marka hore waxa weeyaan sii ee, farsameeyo telefoon iska sii horreysiiyey ee waxa weeyaan xildhibaankii baa soo socda baa la yidhi oo islaamo iyo durma iyo durbaan iyo caruur oo halkiiba waa geesigii oon godob lahay waa gees ma garanaysa hadda waa ninkii lahaa waxaan doonaya waxaan dukaan yar ku furto oo laba kun iyo waxaan kaasa aad iyo aad
dabadeetana ninkii waxaan ku yidhi muqdishona waa kaa wuxuu ka eh, iska soo sharaxay yahay xildhibaan oo saxaafadda gashaday deegaankiina waa laga aqoonsanayo waa nin xildhibaana Waan Waxaan- garta.
waa xiliyaan hadalka ugu daaline qol kastaaba wixii heli karaysay baa lasoo farsameeyey maca amaah baa lagu soo diray dahab baa la iibiyey waxbaa lagu soo xorxooriyey waa ko dadaal badanaa dadka haye dadaal badan baa la galay ile dad baa la iska dhicinaya waa la ismuujinaya haye
dabadeetana dartiibaa ninkii waxaa soo gaaray xoolaha fara badan baa soo gaaray haye ninkii dhowrka kun marka hore laba kun wax doonayay laba bilood kadib waxaa usoo dhacay soddon iyo siddeed kun oo doolar doolar oo doolar waaba afartan kun oo laba laba kununi ka dhiman tahay wakaa waayaha ninkii dabadeetana waxa weeyaan maxaan idhahdaa xaalkii cirkaasuu maray waa isbedelay haye lacagtiibuu dabeetana soo qato meel buu dhigtay lacagtii soo gaadhay lacagtii soo gaadhay waa ko ilay barnaamijkan iyo xildhibaanimadan iyo waxoodhan isaga waxa u geystay marka hore dantii uu lahaaye ma- ka- ka- dhamay- dhab kamay ahayne waan garta dabeedna waa kaa maxay ahayday eh, oo, eh, wadaha tukaan oo caamiran oo kaale caqiiba leh ayaaba furtay ayuu ninkii furtay oo lacagtii uu geliyey wixii usoo harayna duca iyo haddii beedankeeda ilaahay leeyahay reerkiisi amuurihiisi ku ku- ku- ku farsamaysa halkuu ka furayaa muqdisho ma halkuu islaa xildhibaan ka noqo halka lafta xildhibaanimo sheegay ma ganacsigu ma muqdisho dib ugu laabtay lacagtii buu qaatay xarun weyn oo meel ganacsi oo waxa kala soconaya inay tahay buu arkay dabeetana bartii uu ka furtay maxay ganacsigiisii waa ko mehero weyn oo ballaaran buu samaystay dee wuxuu yidhi allaha ka sawaabiyo wuxuu lacagtan soo dirayna saamaxnaakum de ha calaf baynaa ku ahayn saamaxnaakum lacagtii gaaraysay afartan kun Haye.
home decoration buu geliyey dee waxa ku- meheradiis waaba la waaba gabaarsaalaarti oo waa la mataqaana waa buuq sufaa loogu jiraa waxaan u malaynayaa qoladii qolooyinka lacagta soo diray xayeysiiska dukaankiisa tiifiyada ka daawadaan aad buu mahadsan yahay khadar cabdi cabdilaahi haatana dhegaystayaal waa xubintii ma heesi kartaa muusig la-aan caawa dhanka heesaha banaadiriga ayaynu u leexanaynaaye waxaa marti noo ah gabadh magaceeda ku soo koobtay khadra kusoo dhowo walaal barnaamijka cawiyska washington waa mahadsantaa baaya heesteed jeclaan lahayd caawa inaad noo qaado abaaye heestan waxaa qaaday oo leh luul jeylaani waxaana kor ka jeli jiray hoosta luul jeylaani ay ka qaadi jirtay korna waxaa ka jeli jira maarisa karboone xiliyadii nabadan ka hadlaya Waayo.
maxaa la dhahaa heestan waxaa la yidhahdaa guurkiis maan garbasaaraha ma garat guurkiisa miyaan garbasaaraha nacam da soo daa walaashay heestaasi aynu wada dhegaysano qofkaan ku diyaanu gaayeen ii gargar saare maala waan haayeen qofkaan ku diyaanu gaayeen ii gargar saare maala waan haayeen gallad ii magalaaye galimaaye godob dhaxalay geestay ganuunac waanooge aniga waanooge waa igubeen waa igamaariyey goor dhaxaan gegsahaye waa igubeen waa igamaariyey goor dhaxaan gegsahaye gabagabeeskaa la soo gaaraye gogolyanoodhiga oo ii gargoynihaye aniga godoomayo garabkayga gooyo maanta goojihaye guulguul wala bele guul waaniyo waayaye la guulguul wala bele guul waaniyo waayaye gacalkaan ku garwaaqsan waaye inaan iska gooyo aa ii gudboone gacalkaan ku garwaaqsan waaye inaan iska gooyo aa ii gudboone gadin waaye jaceelke waaye jaceelke anigonan geeriyooniney gux kaama dhaafaye kaama dhaafaye guurkiis maan garbasaaraha anka guuraanu garaar xirtay
gefka gudi onuge iga garsoora malawaaye gefka gudi onuge iga garsoora malawaaye gandi waaye jecelke waaye jecelke adigoon geeriyoobineye guux kama dhaafaye kama dhaafaye waa igutee waa igamaarise goobdha xangegsahaye waa igutee waa igamaarise goobdha xangegsahaye gebagabeeska la soo gaaraye
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington waxaan idinku dhaafayaa codka fanaanada luul jeylaani iyo dookhi khadraac inta aynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo maanta goojihaye guur wala bila guur waagiyo waaye guur guur anigana guur waagiyo waaye
waa tahay codkaasi macaan ee fanaanada luul jeylaani oo u dambeysay barnaamijkii caweyska washington iyo idaacaddayadii fiidnimoba waxaannu ku soo xiraynaa idaacaddayada intaannu mar kale hawada dib ugu kulmayno aniga iyo nuur bukhaariba waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waanu